asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan saaxiibadana dhegaysanaya oo halkaani waa rediyo cadaado waxaadna ku soo dhawaataan barnaamijkii falaqeynta wararka rediyo cadaado oo maalin walba aad ka dhegaysataan marka laga reebo maalnimada jimcada baraqo wanaagsan ayaana habad idinka leenahay saaxiibayaal meel walba aad joogtaan insi kastoona maqlaysaan barnaamijka falakeynta wararka rediyo cadaadada qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo muddo kadib ku laabanaya magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland haddaba maxay tahay ujeedka madaxweynaha barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan maraykanka oo dowladda soomaaliya ku cadaadinayo xalinta xiisadda kenya kala dhexayso barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan faahfaahino dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan dil wiil dhalinyarada loogu geystay magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle haddaba maxay tahay sababta dilkaasi keentay barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal dhexmaray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab ayaa ka dhacay deegaanka ceersaliimi ee gobolka shabeellaha hoose haddaba dagaalkaasi khasaaraha intuu leegyahay barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa midooda afrika oo mar kale ugu baaqay wadamada soomaaliya iyo kenya inay xiisadda ka taagan ama udhexaysa ay ku xaliyaan wadahadal barnaamijka ayaa idinku soo gudbi doonaa qodobadaas wuxuunugu soo korray intaan barnaamij ku jirno ayaa idinku soo gudbi doonaa saaxiibayaal waxaa ka maqneen xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qeybaha u dambeeya barnaamijkana waxaad ku maqli doontaan heestaani
siday diibtu ugu taallo labadu isdaabooli waayo dunidu waynagu la yaabtay dunidu waynagu la yaabtay wey dadiyow dadiyo u dadaala nabadnaba soomaali u diidacee
gabagabada barnaamijka ayaad maqli doontaan heestaasi oo dhammaystiran aniga waxaan ahay maxamed aadan karaama waxaana barnaamijka idiin farsameynaya haashim cumar xasan soo saariddana waxaa gacan weyn ka geystay cadiftaax soomane waa mar kaliyo barnaamijkii falaqeynta wararka rediyo cadaado
Habar habar ma joogte haweeniyoo
barqa wanaagsan ayaana habadeedii ka leenahay saaxiibadana dhegaysanaya oo barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado ayaan gudagalaynaa haddaan ku biloawno dowladda maraykanka ayaa waxa ay soomaaliya ku cadaadinaysaa in hoos loo xaliyo xiisadda u dhexaysa dalalka soomaaliya iyo kenya dowladda maraykanka ayaa soo faragelisay xiisadda u dhexaysa dowladaha dariska ah ee soomaaliya iyo kenya kaasi uu maraykanka doonayo in hoos loo xaliyo maraykanka ayaa waxaa la sheegay inuu madaxweyne farmaajo cadaadis xoogan ku saarayo in si hoose loo loo dhigo xiisadda u dhexaysa labada dowladood sidoo kale kulankii qadka taleefka ahaa ee maalin ka hor dhexmaray madaxweyne farmaajo iyo dhigaysa uhuru kenyatta u yimid kadib markii maraykanka uu soo fargeliyey xiisadda labada dhinac waxaana sidaasi qoray wargeyska the nation ee kasoo baxa dalka nairo dalka nair dalka n kenya caasimadiisa nairobi wargeyska the nation ayaa waxaa kale uu qoray madaxweyne farmaajo iyo uhuru kenyatta ka codsaday in xiisadda labada dowladood si hoose loo xaliyo inkastoo arrintaasi kenya aysan war rasmi ah ka soo saarin kulankii dhexmaray madaxweyne farmaajo iyo uhuru kenyatta ayaa sidoo kale ka dambeeyey kadib markii dowladda kenya ay- ay ay ku eedeysay dowladda waddanka soomaaliya inay fargelin ku hayso dalkeeda taasi oo ay ku sheegtay in soomaaliya ay kusoo xadgudubtay dhulkeeda qoraalka ayaa lagu daabacay bog bogga madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in labada madaxweyne ay ka wada hadleen ahamiyadda ay leedahay in si wadajir ah labada dal ay uga shaqeeyaan sugidda nabadgelyada xuduudaha iyo guud ahaan xasiloonida gobolka madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne uhuru kenyatta ayaa adkeeyey in amniga labada dal uu yahay mid iska mid isku xiran loona baahan yahay in laga fogaado wax walba oo keeni kara isfahamdaro ayaa lagu yiri qodaarka ka soo baxay madaxtooyada dalka si kastaba ha ahaatee xiisadda dagaal ee u dhexeysa ciidamo ka tirsan dowladda federaalk iyo kuwa jubbaland ayaa ka taagan xuduudda soomaaliya iyo kenya gaar ahaan meel ku dhow magaalada mandera waxaana halkaasi ku sugan wasiirka arrimaha amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid janan oo baxsad ka ah dowladda federaalk soomaaliya barnaamijka faraqeynta wararka rediyo cadaado ayaa qeybihii ugu horeeyey maqal dhegeysanaysa rediyo cadaado ayuu si toos ahna idinkaga imaanaya
gajno haraad baan hareerayaane dhulkeenna hooyo loo hagar baxaaba inaha qabdiraaye subax wanaagsan barqa wanaagsan ayaana habadiidinka leenahay saaxiibayaal magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland waxaa maanta ay ku wajahaan madaxweynihii hore ee maamulkaasi cabdiweli maxamed cali gaas magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland waxaa ku wajahan wafdi uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee maamulkaasi puntland dr cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynegaas ayaa ka mid ah xubnihii madasha xisbiyada qaran ee dhowaan kulan ku yeeshay magaalada istanbul ee dalka turkiga gaas ayaa ayaa ka maqnaa deegaanada maamulka puntland saddex iyo toban bilood waxaana hadda uu ka qayb noqon doonaa abaabulka ay bilaabeen madasha xisbiyada qaran ee qayb uu qaybta ka yahay madasha xisbiyada qaran ee soomaaliya ayaa sheegay inay isku raaceen inay ku midoobaan hal xisbi siyaasadeed iyo hal musharax go-aanka ayaa waxaa lagu shaaciyey qoraal ka soo baxay madasha xisbiyada qaran oo shir og- shir shan maalmood socday ugu qabsoomay dalka turkiga gaar ahaan magaalada ankara ee dalkaasi barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado ayaa qeybihii ugu horeeyey ku gudi jirnaa dhegaystayaal markaana haddaan aadno gobolka shabeellaha hoose faahfaahiino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo xalay fiidkii hore ka dhacay deegaanka ceelsaliimi ee duleedka magaalada marga ee gobolka shabeellaha hoose warar la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalka uu ka dambeeyey kadib markii rag hubeysan oo ka tirsan al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisimo ciidamada commandoska gorgor ee xoogga dalka ay ku leeyihiin deegaanka ceelsimimi gaar ahaan waxaana dagaalkaasi uu socday muddo kooban saraakiil ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ee ku sugan deegaanka calsaliimi ayaa waxa ay sheegeen inay iska caabiyeen weerarkii ugu yimid dhanka al-shabaab islamarkaana xaaladdu deegaanka hadda ay tahay mid degan dadka deegaanka ayaa waxa ay kusoo waramayaan in xalay ay maqlayeen dhabaqa rasaasta ay isku dhaafsanayaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab walow aan walow markii dambe uu dagaalkaasi u istaagay weli lama oga khasaaraha rasmi ah ee ka dhashay dagaalkii xalay ka dhacay deegaanka cersaliimi uuna dhexeeyay dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamada xoogga kuwooda loo yaqaano gorgor wixii warara kusoo kordho dagaalkaasi wararkeena iyo barnaamijyadeen dambe ayaad ku maqli doontaan dhegeystayaal barqa wanaagsan ayaana habadiinay ka leenahay saaxiibadana dhegeysanaya falaqaynta wararka rediyo cadaado ayaa dhegeysaneyseen rediyo cadaado ayuu idinkaga imaanayaa midooda afrika oo mar kale ayaa mar kale war ka soo saaray xiisadda u dhexeysa dalalka soomaaliya iyo kenya guddoomiyaha guddiga midooda afrika muuse fiqi maxamed ayaa walaaca ka muujiyey xiisadda siyaasadeed ee soo laalaabatay ee u dhexeysa dalalka soomaaliya iyo kenya guddoomiyaha wuxuu ka codsaday dhammaan danayaasha inay xasiliyaan xiisadda ay xakameeyaan kuna dhiirigeliyo labada dal inay khilaafkooda ku xaliyaan si hoose waxa uu sheegay in midooda afrika oo kaashanaya beesha caalamka uu sii wadi doonaan inay si dhow ula socdaan xaaladda labada dal si looga baaqsado in khilaafka uu sii xoogeysto guddoomiyaha wuxuu sidoo kale xaqiijiyey u diyaarahaanshaha ururka midooda afrika si uu u taageero labada dal waxa ugu baaqay in labada dowladood ay ku xaliyaan arrintooda si hoose si looga baaqsado dagaal mar kale u dhexeeya ciidamada een ku dagaalamay magaalooyinka beled xaabe iyo mandheera oo mar kale ugu dhaco deegaanadaasi
Habar habar ma joogtee
barqa wanaagsan ayaana habadidii kalenahay saaxiibayaal markaan waxaan isla soo gaarnay xilligaa dhegaysan jirteen xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan
kula taal kalaamaadaadka si tira katiitay koomba kula taal waxaa kaloo heesii toddobaatan iyo toddobadi ka mid ahay heesaantii masiya good madax shabeelleefta
abdulo weliba kala horlangaday inta haanta qabada ah qaarka sara banaan yahay taa kana qabyada tahay qalabka waan sideynaaye ma jirto he qabyo waa halkeediina waa jirta soomaalidu qab iyo kiibiribir marna qaadan mayso aad ka tagtay wardhibayo waxaa la yidhi dulmi inay waddo kinya ay inugu soo duushay waa miduu dadweynuhu arkoon inaga dahnayn diyaar baan dalkeennana u nahay inaan difaac col kaloo itoobiya dumtoo doora baa jira coladuuga way ina dhex tiil aad u daba dheere maxaa noo damaanada inay daacad tahay taas war isku dirka madaxda iska daaya niman yahow geedkaan ha fadhiidiin siyaasadii adduun lama socotiine madaxweyne farmaajo iyo uhuru kenyatta qadka teleefoonkay ku wada hadleen wardhibayo waxaan xan ku maqlay in madaxweynaha kenya oo xafiiskiisa fadhiya ay bisad madow daaqadda uga soo gashay dabadeedna uu mooday ciidankii gorgoroo soo daatay dabeedna uu kursiga si halhaleela uga booday markaa kabacduu madaxweyne farmaajo soo wacay baa layidhi war soo joog ninka laga waayo soo jiif baa laga helaa uhuura markii danab u soo dhacday ma yidhi ii kow mataata laakiini war madaxweyne farmaajo ayaa uhuru dejiyo wuxuu yidhi akuuna matata war bataati soo gada miyuu yidhi hubuura musuuri saana ma yidhi war kenya ciidankayaga waan la baxaynaa bay idhaahdeene macabsi baa u geysay haryadaha kale maanay waxaan maqli jira waa adduunyoy ubixi baxayo sawdigan abaarsaday sawdigan abaarsaday horaa waxaa loo yidhi adduunya waa awr saddexan war waxaan maqli jiray adduunyoy waa la leey adduunyoy waayo badan war anina may baa leega jiray adduunyada gelin hore iyo gelin dambuu anaa waxaan maqli jiray ciyaar waa gelin dambe anna waxaan maqli jiray waxgarad iyo waayo arag ruuxaan waanada ka maqal dantiisana wadi aqoon darxuma waagay timaad wareegay ma adiga waxaa kaloon maqli jira nin adduunyo joogow maxaa aragti kuu laaban aakhira nin aadow maxaa lagu ogeysiiyey waar anna waxaan maqli jiray nin barwaaqa heesaba mar bay bela ku ciirtaa
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kala maane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan
in waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii muuse way soo dhammaanaysa ila meeraysadii way soo dhammaanaysa la isla meeraysan maayo aan ku bilaabo salaanta islaamka kuguna salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawade si aanad noola meeraysan subscribe dhe sidoo kale si aanan annaguna kula meeraysan like-ta ha nagala masuugin ku soo dhowow youtube channelkeenani haryadaha kale maanay xalay si reeyaysaan u seexda farxadna waa la soo kacay abdulow islaantiya mataanikiin dhaley xilkii laguu magacaabay miyaa la ansixiyey war ma jannadaa daaqad lagaa tusay maqaamkii muqdisho miyaa la oggolaaday aryadaha waxaasoo dhan walax ka gedisanaan maqlayo hubuuru kiyaatoo calaacala ayaan dhegaysa oo dhahaya soomaaliyaa nugu soo xadgudubta xuduudkiyay nugu soo dhaafta waddankan yay ciidan soo gelisa waa wareey beesha caalamkana waxaan u sheegaynaa haddaan soomaaliya lana ka qaban dhibaataa dhici doonta haddaanba markhaati ka ahaadha asagoo oo dhaha soddonkii sanoo lasoo dhaafana waxaan maqli jiray oo dhegtayda ku soo dhacaya soomaalidoo dhahaysa waa nala ku soo xadgudba waa nala soo faragelsha waa nala dulmihaya arkaalaya armarakaarmara ka ahaadha nuga haddii kuwii nugu xadgudbi jiray beriga waa nala ku xadgudbay dhahayaan horumar soomaalidu gaarta igadha taas horaa waxaa loo yidhi nin walba waxaad fashay filo waa lagu war mar hori mayba leeray lankitiin abuurda timir muguridaw war waxaa la yidhi xadgudbo waa lagu xadgudbaa xishoodana waa la xushmeeyaa aryadaha waxaa hore loo yidhi kalaamaadaadkaasi tira katiitay komba kula taal kalaamaadaadkaasi tira katiitay komba kula taal waxaa kaloo heesihii toddobaatan iyo toddobadi ka mid ahay heesaantii masiya good madax shabeelleefta
abdilo weliba kala horlangaday inta haanta qabada ah qaarka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay qalabka waan sideynaaye ma jirtohe qabyo waa halkeediina waa jirta soomaalidu qab iyo kiibir marna qaadan mayso aad ka tagtay wardhibayo waxaa la yidhi dulmi inay waddada kenya ay inugu soo duushay waa miduu dadweynuhu arkoon inaga dahnayn diyaar baan dalkeennana u nahay inaan difaac col kaloo itoobiya dumtood doora baa jira coladuuga wey ina dhextiid aad u daba dheere maxaa noo damaanada inay daacad tahay taas war isku dirka madaxda iska daaya niman yahow geedkaana fadhiidiin siyaasadii adduun lama socotiine madaxweyne farmaajo iyo uhuru kenyatta qadka teleefoonkay ku wada hadleen war uhuru kenyatta wax badan uu farmaajo teleefon ku dhagaystaa la yidhi maasaa maanta soo wactamay inuu soo wactamo dantaa tidhi waxay dani keentayo colba derisila noqde miyuu yidhi taleefoonkan diraba farmaajan iga qabeeyarey war kollayba ninkii dan lahaa waxwacee labada madaxweyne waa wada hadleen twitterka fila soomaaliyana waxaa lagu qoray in laga wada hadlay deris wanaagga iyo ammaanka xuduudda in la dhowro mar dambena aan la isku xadgudbin war waxaa kaloo lagu heshiiyaa la yidhi in laba guddi la sameeyo oo ka wada shaqeeya xiriirka labada waddan wardhibayo waxaan xan ku maqlay in madaxweynaha kenya xafiiskiisa fadhiya ay bisad madow daaqadda uga soo gashay dabadeedna uu mooday ciidankii gorgoroo soo daatay dabeedna uu kursiga si halhaleela uga booday markaa kabacduu madaxweyne farmaajo soo wacay baa layidhi war soo joog ninka laga waayo soo jiif baa laga helaa uhuura markii danab u soo dhacday ma yidhi iikow matacta laakiini war madaxweyne farmaajo ayaa uhuru dejiyo wuxuu yidhi akuuna matata war bataati soo gada miyuu yidhi hubuura musuuri saana ma yidhi war kenya ciidankayaga waan la baxaynaa bay idhaahdeene
aryadaha kenya ciidankeedu ambaha joogan amba ha la baxeene waxaa la dhahay weewe waxaad wadda jooji waryaada kalamaan maanta guulwadanimadiinnu waa saa'ide makacaankii aad u haysteen aryaa ha wareerin kalamaan kenya iyo soomaaliya dhexdhexaadka ma ahe waa soomaaliya dhabahe warna miyaw nimanta kalamaana leeye dhagansho maabagorodaasan bisan doolo amalo ama jiiri amalo lankiyo kadegan fadayaan afuufayan marka hore warnamay war ma haysaane ambaashator awliyo hadda ka hor afartan iyo laba qof oo maxaabiis soomaaliyeed oo eeraan ka soo daayay war ambasador awliyo mashiica haddana siddeeddii qofoodoo ugu dambaysay ayuu ka soo daayey marka eeraboorka ka soo bixi lahaayeen waxaa ku soo aaday amarkii wasaaradda caafimaadku soo saartay oo ahaa labaatan beri dalka dibadda loogama imaan karo marka awliyo iyo maxaabiista uu soo daayey eeraanay ku wada xayiran yihiin war wasiirka caafimaadka markay leedahay iiraan iyo shiinaha ma laga imaan kara soomaalida waddamadaas ka imaanaysa yaa mas-uul ka ah war may baa layaabsanaa wasaaradda caafimaadka may artay qofkii cudurka koronalanka shakiya isbitaalka martiini lika karantiile marka haddii isbitaal martiini haddiiba karantiin lanka talagali dadka soomaaliyeed may iiraan lanka karantiil inta may sheeno may ka karantiilo isbitaalka war ambasadoor awliyo goormuu eedhaan safiirka ka noqday sawtii xidhiidhka loo jaray ma ahayn war ambasador awliye waa ninka ugu weyn xooga waddaniyiinta meel kastana safiir uu ku yahay iiraanna safiirka ma ahee macaamilay leeyihiin aryadaha hadda ka hor muggii ciraaq iyo ameerikaanku dagaaleen feeryahan ka weynaayo maxamed cali kalaay hayehe feero fadaay arrig markaan hayga dhex gelina sadaam xuseenow u tega kadibna siyeed qofood oo ameerikaanaheed oo maxaabiisaheedow ka soo deeyey ka kadibna waxaa la siiyey biladda nabadda adduunka ee nobel barays mugga owniyo aayatullaahi qumayniyon xidhiirka u goynay minow qonta qofood oo maxaabiisa ka soo deeyey ma asagaan mudnayn in nobel biis barays la siiyo naftirkiisu
mudan yahay in la siiyo nobel bis barayse laakiin qolada bixisa ameerikaankaa kala qaalisan soomaalida war annagu maa siinno maxaan ka rabnaa cid kale inay siiso war may siyaasan madbacaddii qoraalkaas daabac lahay dib ma siin suubsana war abaalmarin madaxdeennu waa bixiyaan ra-iisul wasaare khayre wuxuu bilad sharaf guddoonsiiyey ugaas xasan ugaas khaliif ilaahay berga kadib balaayo looma keeno ma yidhihe war ugaas xasan ugaas khaliif wiilkuu abtiga u ahaa xasan sheekh maxamuud beriguu madaxweynaha ahaa waa tay isku murxeene ra-iisul wasaare khayre maxay ku heshiiyeen waxay ku heshiiyeen baan umalaynayaa in ra-iisul wasaare khayre uu yidhi ugaasyada dalkayagaa ka taliya xushmad weynna waan u haynaa war biladaasi ugaasgelisay waxay hordhac u tahay doorashada ka dhici doonta hirshabeelle war hirshabeelle waara gareen baa joogay maxaa doorashada lagula falaya war waara gareen waa is-aylo ogaadeen goodaha gareenaka mudun how gareenyaa goodax goodaxdan goboladan yiyey guube gareenyaa goodax goodaxdan goboladan yi waa guubeen war waxaa la yidhi ceel cali meeshii dhagaxa qaaligaa laga helay shabaab iyo macaawusleeya isku dagaalay beesidii dhagax ilaah kagadyalisheenay ma dhagxa kaloo koobaha laga helay war macawisleyda miyay waalan tahay la dagaalanka al-shabaab dowladdaaba ka xishootay war taliyaha macawisley wuxuu yidhi ninay al-shabaab u doorteen nabadoon asaga ilaaladiisi waa dilni war macawisley maxaa ku dhacay dhaqankaasoo kii shabaabka muu hayn war warkaan nugu daalinine macawisley waxay yidhaahdeen dagaalka joojin mayno warwar ma haysaane shabaab xalay cirkaa looga soo dhacay saldhigii ay ku lahaayeen saakow iyo jilib ayaa duqayn lagu harqiyey aryadaha hore waxaa loo yidhi magaalada aan kaa dego miyigana aan kugu dilo manfacada aan kaa cuno adiguna ka macaluul maqaarsaarna ii naqo miyay beriga nugu maraysaa war aniguba waxaan maqli jiray wanka macaasha ii qabo adna gawrac ii mare dhiiggana aan muudsado war may bannaganayka aaley lan oo gobaden danti ii wakhtiga durdurka ii biyo darka argaw dareelika ooman war adaan ku afgaran maynee maxaa durdurinaya wareedhaa war ma haysaane madaxdii madasha xisbiyada qaran waxay ku shireen istambuul oo kenya ma ka bedisheen imaaraadka isku dhaafeena xabar miyaa loo diiday etoobiya ma laga xidhay yaa turkiga goormaa leesla oggolaada in lagu shiro duruufaa keentay meel walbana waa lagu shirayaa ina dhegayso waxay ku heshiiyeen baa la yidhi hal xisbi inay samaystaan hal musharaxna ay yeeshaan marka waxaan u malaynayaa bur iyo biyo in loo kala bixi doono ma waxay dhaheen dheregi farabataa waa fuud xaraareeyaa maya may baareen ambuulo galanyabadyin mangrong waraan kuwaalahayi dheh dowladda soomaaliya xadka kenya ay soo xihaysaa waddadii afgooyi muqdisho u dhaxaysana amni daraa loo dhisi waaye war jidka afgooyoonay hamaran dhaheeye hamiinkini walka dareere walaari ilaa waa ka gabariyaw maalantina quful wiin ali saare war nin soo maray habeen madoow wuxuu yidhi maxaad waddaa liima dhihine maxaad haysaa la yidhi waraan idin waalahaye dhaha dowladdu waxay sheegtay soomaaliya inay ka dhacayso doorasho qof iyo coda balcad iyo afgooyona lama tegi karo aryaadhaha aniguna aan idin waaleehaye hedhaha dowladdu waxay sheegtay dayuuradda soomaaliya airline inay soo celayso ammaanka dhulkana lama haayo war ay u aragtayna heeyii era dowladdu weliba sheegday soomaaliyan oo deendilka efyow laakiin weliba liyaabsanaa dal oo lacag aan la hayna deenwalku efyeey war puntland iyo jubbalandba waxay dhaheen beyle mar dambe kalama hadlayno deen cafinta kalena shaqayn mayno kalena shir mayno bahwiintii reerleen israheena maayahe war aan idwaale haye dhaha dowladdu waxay sheegtay in shidaalkii la soo saaraayo maamulkiina waa lagu heshiin laayahay warnimay waan idin waali hayadhaha dhihi mayno xadna waale hoon kaa sidannaa qarandumisaa tahay haddaan inaad nawaasha diidnay ma qarandumisaana war madasha loo bixiyey muqdisho forum habeenkii saddexaadaa la qabtay ma mar kalaa la isku feeray maqaamka muqdishilanka hadalay war dastuurkii maa looga dooday war meelay idinkaga dhegan tahay waxaa looga dooday doorashada iyo sidii ay dhallinyarada uga qaybgeli lahaayeen tahliil shataxna wuxuu yidhi madashaan waxaan u abaabulnay in bulshadu aragtidooda soo bandhigaan war xaliimiyinay beledweyne jirtaa doorashona ma qaban warnimiya war ma haytana sheekh shaakir iyoonay wafdi hogaamiyaw yaseedan garow waana mayba kabiiran hirti maalin mahmuud war mawlicii dhuusumaraab ku yeele miyaa garoowe laga furay war jaamacatu raqayaa la raray ornaad mashiiqii shiiq yadaanu soconaa ay dhaheen war saasmaarna may baareene macalinkeena mahmuudo maashaa allaahooye maantaana ku nimide meel maxaan tagaynaaye war dowladdan koronay ku waalatay shuumbiyoodka hirshabeelle ka socdo ma wax laga qabto war qoorqoor iyo cabdi qiibdiid oo shuur ay arkay maxay ku sheegeen
shubanbiyood shubanbiyood nadaafadda maa lagu dadaalo waryaa taalibaan iyo maraykan kuwa heshiiye
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay hayeen saaxiibada kalamaan dhegaystayaal guud ahaan waxaan jecel lahay inaan intaasi ku soo afmeero barnaamijkii falaqeynta wararka radio cadaado oo maanta idiin tebinaya anigoo ah maxamed aadan karaama barnaamijkani mid kaleoo ka xiiso badan intaan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaasi asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu iyo heestii bilowga barnaamijka idiin ballan qaaday
Somali u diida ciib, naftina u diida cayib. Somali u diida ciib, naftina u diida cayib. Macnaa dabeecadiisa, macnaa daad ku dhex qado. Dhulkeenna dabeecadiisa, macnaa daad ku dhex qado. Labada webi ee dureera dalaga ciidow wanaagsan abuurka ku daadi weeyo khayraadka ka doona weeye siduu geelu hawdu daaqo laguna u diinaahiyayso dayarteenna eegto siday dibtu ugu taallo labadu isdaabooli waayo dunidu waynagu la yaabtay dunidu waynagu la yaabtay wey dadiyow dadiyo ku dadaala nabadnabad somaali u diidacay naftina u diidacay somaali u diidacay naftina u diidacay dabeecadiisa dabayshiyo cimiladiisa dhulkeenna dabeecadiisa dabayshiyo cimiladiisa badwaynta dhanee ku dayran kalluunka dabaalanaya dubaxadu siday u taallo siday macdan tuugtan dhigto siduu arigu dareero uga dhaaysta wanaysa istilkeenna eegto dalkeenna xasuuqadiisa labadu isdaabooli waayo dunidu waynagu la yaabtay dunidu waynagu la yaabtay wey dadiyow dadiyo u dadaala nabad nabad